inuu dee qofkan lasoo qafaasho isagoo ateeca mooyaane biikhtiyaarihi isagu inuu ikhtiyaarkiisa u ateeca mooyaane haddii qofkan la qafaashay ikhtiyaarkiisa isagu uu u adeeco imaamka la baayactamay uu baqigii ka soo noqday waa la iska sii dayn markaa isaga wa yuraddu waa loo celin silaaxuhum hubkooda wa khaylun fardahooda ilayhim ayaga ayaa loo celin qadlat ilxarbu markay godo wa uminad laga aaminoodo khaylatum sharkooda wala yustacmalu fii qitaalin dagaalkana loo isticmaali maayo walaa yustacmalu fii qitaalin dagaalna loo isticmaala illaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooyaane walaa yuqaatalana laguna dagaalamaya bicadiimin mid weyn ka naarin dabiyo wamanjaniiqin baalkaa manjaniiq aha ilaa lidaruuratin dhibaato mooyaane kaan qaatilubi waynay ku dagaalameen ow axaatuu binaa ama ay dee isweer bay naga qabtaan mooyaane waxau sheekhu leeyahay dee nimankan in talada un la ogolaysiyaa la doonaye waa loo celinayaa hubkoodii iyo fardahoodiiba idan qadlat ilxarbu marka dagaalku go'o waa loo celin wauminad khaylatum sharkoodana laga aamin noqday kala tagaan ama daacadii dee ay u soo noqdaan maxaa yeele dee wixii laga baqanayey ee markaa is-urursi iyo hor imaatina mar hadduu meesha ka baxay weyn waxoodii loo celiyeyna waa xoolo muslime walaa yustacmalu fii qitaalin dagaalna loo isticmaali maayo masalan hubkoodii iyo fardahoodii dagaal loo isticmaali maayo dagaalkooda iyo mid kala toona laa yaxilu maalu mri'in muslim illaa bitiibi nafsi minhu qof muslima maalkiisa in la isticmaalo ma bannaana dee nafdiisa oo raalli ka ah mooyaane marka waa inaan loo isticmaalo walaa yuqaataluuna walaa yustacmalu fii qitaalin ilaa lidaruurati dhibaato markan dhibaato mooyaane haddii masalan dee ay dadkani ahlu cadligaahi inay jabaan hadday ka baqdaan hubkoodii iyo fardahoodii inay haystaan way ku dagaalami karaan laakiin iyadoon loo baahan lagu dagaalami maayo walaa yuqaataluuna bicadiimin shay weynna oo dhibaatadiisu ay badan tahay in lagula dagaalamayo kanaarin oo manjaniiqinba weyn dab iyo manjaniiqa baalgeele markaa dhagxaanta lagu gurayo dabeedna lagu tuurayo halka madaaficda beriga hore ku jiray iyo lagula dagaalami maayo ilaa lidaruurati dhibaata inay meeshaa jirta mooyaane waa lagula dagaalamaya kaan qaataluu bihi dee waxaa hadday nagula dagaalamaan ina waynu kula dagaalami ow axaatuu binaa hadday isweera naga qabtaan ay qirqirayna geliyaanna waa lagula dagaalami walaa yustacaanu calayhim loo kaalmaysan maayo bikaafirin gaal walaa biman midna loo kaalmaysan maayo yaraa isagu raayeynayo i muuqata qatlahum layntooda mudbirina iyagoo jeestay walaw yustacaanuu calaynaa biaali xirbin biaali xarbin hadday inoo soo kaalmaystaan waamanuuhum ay amni iyo ammaanna ay u guntaan lam yanfud fuli maayo ammaanuhum calaynaa guudkeenu ku fuli maayo wanafada calayhim ayagu ku fuli fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay loo kaalmaysan maayo gaalo dagaalkooda gaalo loo kaalmaysan maayo maxaa yeele waxaanaan dee gaal muslim in lagu sallido waxaa kaloo ayana aan loo kaalmaysanaynin biman yaraa qatlahum cidda arkaysa ee sharci ahaan u qabta in la laayo mudbirina iyagoo daba jeestay ee masala cadaawo ka dhaxayso ama dee ictiqaadahaan si ah xanafiyiinto kale waxaa la yidhi yacani sidaa qaba waxaa kaloo sheekhu uhi walow istacaanuu calaynaa biahli xarbin niman gaala ahoo dagaali naga dhexeeya ayay soo kaxaysteen wa aamanuuhum macnaha caqdi ammaanna way u gunteenoo waxay yidhaahdeen ammaanna way siiyeen caqdi nabadgelyana way u gunteenoo heshiiskaa nabadgelinta ilaa xarbiga xabadda isugu keen jirtee caqdi nabadgelyana way u gunteen lam yanfud aamaanuhum calaynaa amnigaa iyo caqdigaa ay la galeen ee nabadgelyada ahi innaga inagu fuli maayo maxaa yeele ammaanka dee waxaa loo guntayay in dadka muslimiintaa dagaalka ay ka daayaan markaa in ammaan lagu galo shardi in muslimiinta lala dagaalamo bannaana markaa iyadoo ammaankaa u gunteen ayaa maalkoodii aynu qaniimaysanaynaayoo waxoodii la addoonsanayo o asiirkoodii la dilayaayo iyagoo daba jeestay la laynayaayo kooda dhaawaca la israacinayaa xele xarbiyiintii xabadda ay isugu jirtuun bay ka dhigan yihiin wanafada calayhim fil asaxi laakiin ayaga wuu ku fuli ayagu mar hadday caqdi ammaan la galeen wuu ku fuliyo ayagu de ayagaa magan geliyey waanay ka aamin noqon markaa ayaguna waynay u fuliyaan walow acaanam hadday u kaalmeeyaan ahlu dimmati caalimiina ayagoo bitaxriimi qitaalina dagaalkeenu inuu xaaraam yahay intaqada cahdum wuu buri oo mugrayna ayagoo la qasbay ayay u gargaareen falaa maya wakadaa in qaaluu hadday dhahaan dananna waxaanu malayaen jawaasu banaanidiisana waa la mid oo annahum iyagu muxiquuna inay xaq ku taagiin cala madhabi haddaan qabanno wa yuqaataluuna ka bukaatin baana loola dagaalamayaa waxa uu sheekhu leeyahay haddii ay u kaalmeeyaan ahludimma dadka aynu jizyada ka qaadaynay ayna dhex deganaayee caqdigaa jizyada u guntanaa ayaa u kaalmeeyey caalimiina bitaxriimi qitaalina ayagoo og dagaalkeenna inay nala dagaalamayn xaaraan tahay intaqad cadum cahdigoodii waa burayaa dad ehlu xarbi oo kaley noqonayaanoo marka iyagoo soo jeeday iyo u sii jeedaba ololayn oo mukrayina hadday kuwa la dirqiyey hadday yihiinna ahdigoodii sidaa ku buri maayo oo shubha ayaa jirta wakada in qaaluu hadday yidhaahdaanna waa la mid bananaa jawaaso waxaan u malaynayni dee dadka muslimiintii hadday isdulmiyayaan in qaarba qaar looga hilin karo oo nimankaan annagu niman la dulmiyayaanu u qaadanay sidaasaanu dabeedna u garab siinay hadday sidaa yidhaahdaanna cahdigoodii ma burayo oo annahu muxiquuna ama waxaan u haysanay inay yihiin oo danana annahu muxiquuna hadday yidhahdaan inay xaq ku taagan yihiin waxaanay samaynayaan oo annaguna qofka hadday xaq ku taagan aan u kaalmaynaaba aan u wadnay hadday sidaa yidhaahdaanna cahdigoodii ma burayo cala madhabi haddaan qabanno maxaa yeelay daa'ifo muslimiina ayay dee raaceen iyagoo cudurdaarna haysta faslun wa yuqaataluuna ka buqaatin waxaana loola dagaalamayaa markaynu idhaahno ahdigoodii ma burin ka buqaadi sida buqaadda ayaa loola dagaalamayaa mar haddaynu idhi caqdigoodii arrimaha kuma burin waxaa loola dagaalamaya sidii buqaadda oo dee dhiiggoodiiyo maalkoodiiyo waa dhowran yahay oo dagaalkoodun baa la jeedinayaa mooyaane sidii ahlu xarbiga loola dagaalami maayo faslun fii shuruudi alimaami alacdami waxau halkan nooga hadlaya sheekhu imaamka weyn iyo hoggaamiyaha keliya muslimiinta bal shuruuddiisa iyo sida ay ku guntanto waana shay dee faradulkifaayaha sida qadaha oo waajib sharciga ah maxaa yeele ummadda waxaa laga maarmaana dee cid hoggaamisa waa inay yeeshaan diintii oogta oo sunnaha u gargaarta oo qofkii la dulmiyey u garsoorta oo xuquuqdii oofisa oo manaadirka oo xuduudda oogta oo jihaadka oogta yacnii inay dadka muslimiintii yeeshaan waa shay waajib sharciga weeye waajib sharci ah welibana waa inuu mid keliya yahay ee in meel walba ay mid yari ka taagto ma aha diin shardul imaami imaamka shardigiisu kownuhu musliman waa inuu muslim yahay mukallafan waa inuu mukallaf yahay xorran waa inuu xor yahay dakaran waa inuu lab yahay qurayshiyan waa inuu quraysh yahay mujtahidan waa inuu nin xadul jihaad gaadhay waa inuu shujaacan waa inuu geesi yahay daa ra'yin waa inuu ra'yi iyo wa samcin wa basarin wa nudqin intaana waa inuu leeyahay wuxuu sheekhu leeyahay shardiga imaamku markaa shardu limaam waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin markaa wuu camimayaa shuruuduhu baa loo jeeda shuruud limaam baa loo jeeda imaamka shuruuddiisu waa kownuhu musliman imaamka dadka muslimiinta ay dore waa inu muslim yahay si uu maslaxadda islaamka iyo muslimiinta u dhowro gaal ayaanu u dhiibanayna ma bannaano mukallafan waa inuu yahay baaliq caaqila si uu dee dadka arrimahooda dee u wado sebi iyo mid waalantoona imaamadiisu ma ansaxaysa maxaa yidhaha iyaga ayaa weli laga yahay cid kale weli uma noqon karaan xorran waa inuu xor yahay dee si uu kaamilu noqdo looga haybadayso kii isagao addoonka ah dee isagii baa markaa khidmo ku mashquulsan dakaran waa inuu yahay mid labo dee si ugu faaruqo oo u makansada inuu ragga markaa mukhaaladeeyo oo raggu ayaga ka adkaysi badan oo ka go-aan adag dumarka ka islaan ayana imaaradeedu ma ansaxayso lan yaflixa qoomu wallow amra imra'a walaa arrinkooda islaan u dhiibatay liibaani maayeen baa rasuulku yidhi qurayshiyan waa inuu qurayshina yahay qurayshi waa inuu yahayo ala'immatu min quraysh rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi a'immadu quraysh ayay ka ahaadeen marka waa inuu qurayshi yahay haddii la helayo mujtahidan wa kownuhu caaliman mujtahidan waa inuu yahay caalim mujtahid ahoo ijtihaadi karo xadduu ijtihaad gaadhay dee si uu axkaamta u garto oo markaa aanu goor kastaba wixii u baahda aanu cid u soo weydiinin ijtihaadi kara waa inuu yahay shujaacan waa inuu yahay nin geesi ah ay geesinimaduna waa qalbi adayg marka dhibaata ay jirto markaa si uu dee ciidamada u maamulo oo cadowyaalka u qaro oo dee u furto oo dhulalka waa inuu niman geesiya yahay daa ra'yin waa inuu ra'yina leeyahayoo dee dadka uu ku maamuli karaya haddii aanu ra'yiba lahayn wax lagula taliyey ma wax kale baanu yeeli karayna waa la isla banjaraya waa la isla fadhiisanaya daa samcin waa inu mid wax maqlaya wa basarin arag wa nudqin iyo hadalna waa inuu leeyahay si wuxuu kala saari karo haddaanu midhba maqlaynin ama aanu waxbaba arkaynin amaba aanu haddiba karaynin dee kaasina waxba isna kala wadi maayo wa tancaqidu alimaamatu haddaba imaamadu waxay ku guntataa bilbaycati iyadoo lala baycto walaa saxanu baycatu ahlilxalli waalcaqdi dadka waxna fura waxna gunta baycadooda weeye oo min alculamaa'i culimmada iyo waru'asaa'i madaxda iyo wujuuhinaasi dadka jahale aladiina kuwaasoo yatayasaru ay fudan tahay ijmaacuhum kulankooda wa sharduhumna sifatu shuhuudi waa inay markhaatiyada sifadoodii ay leeyihiin wa biistikraafi limaami imaamkii ka horreeyey oo khaliif ka dhigtaana way ku guntantay ee falow jacala lamra shuuraa hadduu tala uga dhiga bayna jamcin faka istiklaafin ayay la mid tahay oo fayart fayartaduuna waxay ka raali noqonayaan marka axadhum midkood wabiistiilaain wabiistiilaa'i jaamici shuruuddi mid shuruuddii koobsaday oo qabsadana way ku guntantaa wakadaa faasiqun iyo wajaahiluna waa lamid fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddaba waxay ku guntantaa imaamnimadu saddex arrimood bilbayca iyadoo bayco iyo heshiis lala galo sidii ay dee saxaabadu abubakar ay ula baayactameen cidda baycadaa la gelaysa ee ay ugu guntamayso dadka muslimiintaana tiro ma leh ee waxa weeye dadka ahlulxalli waalcaqdi lila dadka waxna fura waxna gunta ee taladu ka go'do ee culimmadu ay ku jirtee madaxdu ay ku jirtee dadka jaaha iyo sharafta leh ay ka mid yihiin aladiina yatayasaru ijtimaacuhum ee kulankooda iyo shimaajkooda ay fudud tahay kuwaas ayaa baycadooda la ictibaarinaya maxaa yeele arrinku ayaga ayuu ku toosayaa oo dadka kalena ay raacayaan dhulkoo dhan inay markaas dee iska wada waafaqaan ma aha ee waa inay intii isheli karta isu iman kartaa ayay ku guntamaysaa hadday isu yimaadaan shardigooduna kuwa wax la bayactamaya waa sifatu shuhuudda waa inay dad cadaalad leh waa inay yihiin oo sifadii markhaatiga leh ka labaad waxa weeye wa biistikhlaafi alimaam imaamkii hadduu iska dambaysiiyo mid shaksi hadduu noloshiisa ku cayinu laha khaliifa ayuu i yahay si haddii abuubakarba cumar uula dagaa uula dardaarmay iyada taasina way bannaan tahay oo way ku guntantaa haddii uu amarkii masalan uu imaamku dee khilaafadii uu shuuro ka dhigo mid markaa tashi ah bayna jamci qol uu ka tashada idinku ciddaa u dhiibaysaan faka istikhlaafin istikhlaaf ayay la mid tahay isagoo mid la sii dardaarmay oo yidhi kaasaan idinku ogahay bay la mid tahay hadduu koox yidhi ka tashada fayartaduuna waxay ka raali noqonaya xadow midkooda iyo dabeedna ka raali noqonaya khilaafada u cayinaya sidii cumar baa dee arrinka lix nin cali iyo zubayr iyo cuhmaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacad ibnu abilwaqaas iyo talxa ee dabeedna cuhmaan ay isku waafaqeen intuu intaa u dhiibay saasoo kale weeye waxaa kaloo saddexaad wabiistiilaayi jaamicin jaamici shuruud mid shuruuddii oo dhan laga wada helo qabsada hadduu mid ka wareego meeshaba inqilaabo kaasina markaa mid shuruuddii imaamada oo dhan uu leeyahay ayadana waa u guntamaysaa dee lagana hor iman maayo si aan dadka muslimiintaa dhiiggooda aanu isugu daadanin wakadaa faasiqun wa jaahilun haddii mid faasiq iyo mid jaahili uu meesha ka wareegana iyada lafdeedana dee way u guntami sidaa saxi haddaan qabanno caasib ha ahaada arrinkaas taaniga asxa gorjia ugu diidanya kaa jaahilka ama faasiqaa qultu waxaa li nawaawi haddaanay walow iddacaa hadduu sheegto dafca zakaatin inuu dhiibay ila lbuqaati sudiqa biyamiinihi baa loo rumay ow jizyatan falaa may cala saxiix wakada kharaajunna waa lamid fila saxiix haddaan qaban wayusadaqu fii xaddin waa loogu rumayn ilaa an yahbuta bibayinati inuu ku sugnaado mooyaane walaa ahara lahu fi lbadani jidhkana wax raada aanu ku lahayn waxau sheekhu leeyahay xooga yar buu raaciyey marka halkan oo ku wanaagsanayd baa la yidhi inu kitaabuulbuqaat ka hore la raaciyo ee halkan imaamka aanu la raacinin wuxuuhi sheekhu haddii masalan uu sheegto qof inuu sakadii u dhibay buqaaddii ama masele ayagii mid ka mid a wuxuuhi sakadii waa sakadii intay soo noqdeen ay daacadii la yimaadeen eela sakadii keen siduu buqaaddii baan uhi sidiiqa waa loo rumayn dhaar la-aan haddaan la tuhmin haddii la tuhmana biyamiinihi ayaa markaas lagu rumaynaya maxaa yeelay dee waxay ku dhiseen dadka muslimiinta un in waxaan la gaadhsiiyo dee iyaguna muslimiintii bay ka mid ahaayeen dee qofka muslimkaana arrinta diintiisa waa loo aaminaa haddii uu dhimi sheegto inuu u dhiibay jizye inuu u dhiibay buqaadii falaa yusadaq biyamiini loogu rumayn maayo cala saxiixi maxaa yeelay dee waxay ka dhigantay ilan tani dhexdeganaanshahanay ahayde cid kalaan isaga dhiibay taa laga yeeli maayo oo laguna aamini maayo waxaanu sheeganayo de waa qof aan daacad ahayn wakadaa kharaajun kharaajna waa la mid oo haddii kharaaj dhul laga qaadayey oo markaa qof muslim uu idhaahda buqaada qadigoodii baan u dhiibay isna loo rumayn maayo fila saxi maxayle waa u jiro taaniguna wuxuu le waa loo rumay gaal laakiin laga dhegaysan maayo wayusadaqu shaksigii waa loo rumay fii iqaamati xaddin haddii u dhaha xadkii waa layga oogay oo masalan xad lagu yeeshay hadduu dhaha waa layga oogay waa loo rumaysan ilaa an yahbuta bibayina inuu xadku markhaati ku sugmay mooyaane walaa ahara low fi lbadani jidhkiina aan wax raadi ka muuqanin oo xadkii ku sameeyey marka arrintaa loo rumayn maayo buu leeyay maxaa asalku waa inaan la ogin qariino dafcishaana meeshii ma taalo wallahu aclam kitaabu riddati waxaa halkan sheekhu kaga hadlayaa waxaa la yidhaha riddada oo ah gaalowgii ama islaamka noqoshadii allah inaga badbaadiye markaa ridda xagga luq ahaan marka laga hadlayo waxaa la yidhaha arujuuc can ishay ilaa hayri waa shay laga noqdo oo shay kale loo kaco ayaa ridda la yidhaahdaa sharci ahaan ama baabkan iminka aynu joogno waxaa la yidhaahdaa waa islaamnimada oo qofku uu jaro oo uu gooyo ama uu ka noqdo oo ama niyo ama qowl ama ficil uu kaga noqduu ku gooyo hiya riddadu haddaba qadcul islaami waa islaamnimadii oo la jaro biniyati niyo lagu jaro aw qowli kufrin ama hadal gaalnimo lagu jaro aw ficlin ama fal gaalnimo lagu jaro sawaa'un waxaa isku mida qaalow hadalkaa u yidhiyaa istihzaa'an dheelleel aw cinaadan ama madaxaday aw ictiqaadan ama rumaysnaan u yidhiyaa midku doonaba ha u yidhaahdo waxaa riddada la yidhaahdaa waa gaalnimada ta ugu xun weeye xugun ahaanna waa ta ugu adag camalkana way burisaa haddii ay geerida la xidhiidho ilaahay baa yidhi waman yartadid minkum can diinihi qofka diintiisa ka ridooba idinka mida fa yamut wahuwa kaafirun ee dhinta isaga oo gaala fa ulaa'ika xabitat acmaalum fi dunya waalaakhira kuwa camalyaalkoodii way bureen adduun iyo aakhiraba waana asxaabu nnaar waana ku waarayaan ba ilaahay yidhi marka camalkiisii tawaabkiisii wuxuu ku burayaa bimujaradi ridda haddii uu ridoobo qofku camalkii uu sameeyey abaalmarintiisi waa buraysaa macnaha abaalmarintiisii way buraysaa taasina waxay ka dhigan tahay haddii uu soo islaamo masalan xajkii iyo la odhan maayo dib u soo celi wax abaalmarinuuse ku leeyahay ma jirto marka waxa weeyaan buu sheekhu uhi sharci ahaan waa islaamnimadii oo la jaro oo maxaa lagu jarayaa niye ayaa lagu jarayaa niye qofku gaalnimo uu niyeeye qofku hadduu gaalnimo niyeeyo oo uu gaalnimo goosto hadda ayuu gaaloobayaa amaa niye kuma goynine wuxuu ku gooyey qowli kufrin hadal gaalnimo ayuu ku qowlay uu yidhi aw ficlin ama hadal gaalnimo fal gaalnimo keenaya ayuu ku ayuu ku dhaqaaqay uu la yimi wuu gaaloobayaa markaa hadduu qofku hadal gaalnimo isaga inoo sheegi doono hadallada gaaladaa lagu gaaloobe ama fal lagu gaaloobo qofku hadduu la yimaado macnaha islaamnimadii wuu jaray waanu ridoobay markaa riddadu waa islaamnimadii oo lagu jara niyo gaalnimo qofku uu niyeeyo ama uu ku jaro hadal gaalnimo oo uu yidhaahdo ama fal gaalnimo oo uu sameeyo haddaba wuxuu inoo qaybiyey sheekhu qowlka qowlkaa uu yidhi sawaa'un qaalow istihzaa'an ama ha u yidhaahda dheeldheel aw cinaada ama cinaad ahaan iyo madaxadayg ha u yidhaahdo uu canaatamayo aw ictiqaadan ama rumaysnaan uu waxa rumaysan yahay ha u yidhaahdo midkuu doonaba ha u yidhaahdo hadalkaase bacdamaba hadalkaasi hadal mukafira uu yahay oo gaalnimo uu keenayo ama dheeldheel ha u yidhahdo ama canaad ha u yidhahdo ama rumaysnaan ha u yidhahde uu gaaloobaya ilaahay baa yidhi qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun waxaad ku tilaabaanaysa madaxooda ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaa ku dheeldheelaysay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina baa ilaahay yidhi waa gaalowdeen intii aad rumayseen kadib ayaa gaalowdeena markaa hadalku nooca uu doonaba ha u soo baxa ee hadalkaa gaalnimada keenayaa haddii uu soo baxo ama siduu doonaba qofka uga yimaadee qofkii wuu ku gaaloobayaa halkaa markaas waxaa markaa ay culimmadu kaga hadlaan qoliyo suufiyada ka mida ama kuwa la yidhaha alitixaad waalxuluul ee rumaysan ama kooxda ibnu carabi ee rumaysan yacnii in khaaliq iyo makhluuqa ay midoobeen oo isku mid yihiin yani ayay iyo hadallada ka soo baxaa sida xallaajiya ayay aada uga hadleen culimmadu oo masalan xallaaj oo kale wuxu uhi ana alxaq anugu xaqii baan ahay qaar baa laga sheegaya subxaani maa fi ljubbati hayr اllah nasahnaantayda jubbadaydan waxaan allah ahayn kuma jiro iyo hadallo fara badan oo la mid ahoo ka sii xunxun ayaa jira markaa sheekha ibnu muqri la yidhaha iyo niman fara badan oo raacay waxay dhaheen iska daa ayaga ee cidda ka shakida gaalnimadooda ayaa gaaloobaysa ninka ka shakiya gaalnimadooda ayaaba gaaloobaya bay dhaheen culimada qaarkoodna waxay dhaheen waar nimankaan iska dayn oo hadalladooda bal si gaara iyo macnayaal gaara iyo istilaax gaara bay leeyihiin aan sidooda u dayno marka wax sahlan ma aha hadallada la ysku odhanaya dee weliguna waa ninka dhowrsoona ilaahay ka baqanaya ee cabsida ilaahay ku jirta een sharciga khilaafayni weeye faman nafaa haddaba qofka anfiya asaanica allihii saanicaha qofka anfiya aw irusula ama rususha anfiya aw ama kadaba rasuulan rasuul beeniya aw ama xallala muxaraman bilijmaaci wax ijmaaca ummadda lagu xaaraantinimeye xalaaleeya ka zinaaba weeyaan iyo wacagsagu kaa cagsigii ow ama nafaa wuxuu diiday wujuuba mujmacin calayhi wax lagu kulansan yahay waajibnimadiisuu diiday aw cagsahu ama sidaa cagsigeed aw cazama cala alkufri ama gaalnimadii buu goosay qadan berri ow taradada fiihi ama waa ku noqnoqday kafara intaasoo masaleba waa gaaloobaya qof waxau sheekhu yidhi qofka haddaba inkira ee nefiya asaanica ilaahay qofka inkira wujuudkiisa iyo jiriddiisa qofka inkiraa waa gaaloobayaa oo mid walba kafaradaas ayaa u taallaa markaa tasmiyada saanic ilaahay lagu magacaabayo iyadoon asmaada ilaahay aanay ka mid ahayn waxaa la yidhi cibaaraadka nimanka mutakalimiinta ah ee hadiyo goolaale caqiidada ka hadlaya mutakalimiinta la yidhahda qaabkaa falaasifada caqiidada uga hadlay oo ayagu bannaystay asmaada ilaahayn ishtiqaaq ahaan meel laga soo ishtiqaaqday nas laga soo ishtiqaaqday lagu magacaabi karo subxaa allahi aladii atqana kulla shayin in allaha sanaca kulla shayin kulla saanicin wa sancatahu yacni ishtiqaaqaa banneeyey in magac ilaahay loogu bixin karo ayuu waafaqsan yahay laakiin sida raajixi waxa weeye asmaada ilaahay inay tawqiifi tahay oo wixii aayad qur'aani ay tilmaanto ama nas umaga ama xadiid sugani u magac ilaahay uga dhiga ayuunbaa lagu magacaabaya markaa qofka ilaahay anfiya ee diida aw nafa rusula ama rususha ayuu diiday oo wuxu uhi ilaahayba rusul ma soo dirin ama isagii baaba nebi moxamed dabadi nebidnimo sheegtay ama mid nebidnimada sheegtay ayaabuu u rumeeyeyba aw kadaba rasuulan ama rasuul buu beeniyey aw nebiyan aw sabbahu ayuu muqnigu sii raacinay ama wuu caayay hadduu rasuul beeniyu yidhaha rasuul nebi muuse ma jirin ciise ma jirin nebi moxamed ma jirin ama uu caayo ama uu fudaysto ama magaciisa ama magaca ilaahay ama amarkiisa ama sunnihii rasuulka ayuu fududaystay oo masalan waxa la war cuntada markaad cunto rasuulku faraha yuu leefi jira suyidhi taasi aadaab maaha ama sidii mid laga sheegayee la yidhi nebi moxamed hadduu sayberiya joogi lahaa khamriga waa xalaalayn lahaaye meel kulul ayuu joogay yacni waxyaalaha noocaasa qofku haddii uu ku hadlo ama rasuul uu beeniyo aw xallala muxaraman bilijmaac shay la xaaraantinimeeyey oo culimmadu ay ummadda islaamku xaaraantinimadiisa ay ku kulansan tahay ayuu ihi isagu waa xalaal ka zinaa zinadii oo kale u yidhi way iska bannaan tahay liwaadkii dabaka markii dulmigii khamri cabiddii waxaas ayuu yidhi waa iska xalaal wa cagsahu iyo kaa cagsigiioo masalan shay xalaal ijmaac ku ah oo culimmada muslimiinta ay ku kulaysan yihiin xalaalnimadiisa ayuu xaaraantinimay guurkii buu idhi ma bannaana iibkii buu idhi ma bannaana ow nafaa wujuuba mujmacin calayhi ama shay waajibnimadiisa lagu kulansan yahay ayuu yidhi maaha waajib masalan shantii salaadood ayuu yidhi maya taa subaxu kuma jirto ee waa inta kala un ama ragcad buu mid ka goosta u cudhi taasi waa inta waa duhurku waa laba ragcadood ama waa saddex ragcadood aw cagsow ama se cagsiga waxaan waajib ahayn ayuu waajibnimo u rumaystay masalan dee salaadii buu lix ka dhigayba ama maqrib oo kaleu yidhi maxay kaga duwantahay cishaayigan iyo casrigan ka horreeya afar weeyaan maxanay kala wadaan waa maxay taasuu markaa ku daray ama masalan dee maalin buu soomkeeda aan rabadaan ahayn ayuu waajibiyey aw cazama cala alkufri qadan ama wuxuu uhi berrinta ayaan gaaloobayaa maanta bal waan iskala sii joogi kuwane laakiin berrintaan gaaloobaya aw taradada fi ama waa ku noqnoqdayoo talo miyaad gaalowdaa miyaad ku jirtaa waxyaalahaas ayuu qofku yidhi intaa masale aynu soo sheegnayba kafara qofku wuu ku gaaloobayaa intaa masale aan soo sheegnayba wuu ku wada gaaloobayaa waalficlu haddaba falka almukafiru ee qofka gaalaysiiyaa maa falka weye tacamadahu qofkani uu kasay ee u camdiyey istihzaa'an dheeldheel sariixan oo ku cadbiddiin ku dheeldheelay ow juxuuda low amadiin ka ilqaa'i musxafin kitaabu qur'aana biqaaduratin meel quruna uu ku tuuray wey wa sujuudihi lisanamin iyo sanam oo u sujuudo ow shamsin ama cadceed waxau sheekhu leeyahay halkaa qawlkii buu inooga soo baxay halkanna ficilkii buu inooga gelaya waxau sheekhu yihi ficilka mukafirka ah ee qofka gaalaysiinaya maa tacamadahu saaxiibuhu waa wuxuu qofka sameeyey u camdiyo ee uu sameeyey istihzaa'an sariixan biddiin wuxuu u camdiye u sameeya dheeldheel cad oo diinta uu ku dheeldheelayo ow juxuudan low ama diidma uu diidayo ka ilqaa'i misxafin waaba isaga oo dee qur'aankii misxaf waa kitaabka qur'aanka ama wuxuu kitaabka ilaahay ku qoran yahay biqaadurati meel qashina uu ku tuuro maxaa yidhaha waa fudaydsi uu ilaahay hadalkiisii fudaydsanayo waxaa la mid a dee culumtii sharciga ahayd hadduu culumta sharcigaana ayagana uu ku tuuro meel qashina ama quruna hadduu ku tuuro iyaduna waa la mid oo qofku wuu ku gaaloobayaa biqaaduratin meel quruna ayuu ku tuuray wa sujuudihi lisanamin iyo isagoo masalan sanam u sujuuday oo kale hadduu sanam u sujuudana iyadana wuu ku gaaloobayaa ow shamsin ama cadceed buu u sujuuday ama waxyaalaha kale makhluuqaadka ah ayuu u sujuuday taana wuu ku gaaloobayaa waxa yacnii waxyaalahan oo kale masalan sameeya dadka had iyo gooraale jinka ku adeegsada ee jinku u adeega wuxu dirsada ee dabeedna dadkaanu dabiibayna yidhahdeen ama waxay isku daboolaan ama meel kale waxa loogu soo rido kuwaa jinka ku shaqaysta ee wax dabiiba ayaa iyaguna noocana waayo midba midkuu ka gaalnimo waxyaalahan ayse midba midkuu ka gaalnimo xun yahay ayay uga shaqo badan yihiin qaar waxay shardi uga dhigaan markay u shaqaynayaan inuu kitaabka qur-aanka ku qaajo qaar waxay shardi uga dhigaan inuu kaba ka dhigto qaar waxay shardi uga dhigaan inuu suuli ku rido qaar waxay shardi uga dhigaan inay dhiiggan caadada dumarka inuu khad qur-aanka ugu dhigo oo ku qoro midba midka uu ka gaalnimada xun yahay ee wuxuu sameeyey uu ka sii daran yahay ayay uga adeegid badan yihiin oo kuu ku dirana ay meerka soo kala gooyaan dawadana ay meelaha uga keenaan ay uga soo xadaan sidaa uu kaga hadlayey waxiid cabdisalaam baari kitaabkiisa la yidhaha masaarim ulbataab bitasaddi lisaxarat alashbaab waxaa kaloo haddaba halkaas sujuudda uu yidhi waxaa kaloo iyaduna jirta inxinaa baa jira ayana oo masalan etoobiyada iyo markaad sii gasho madaxay isku salaamaan oo kala yar weynaynayaba kuwa isu gundhinaya waxoogayba isu gaabinaya xadurukuuc ayay isu gaadhaan markuu salaamayo midib ka hor yimaada ama madaxa ama ka yar sarreeya ilaa rukuuc buu gaadhayaa dadkeennoo way sameeyaan mararka qaarkood taasi ayada haddii aanu qofku ula jeedin siduu ilaahay ugu rukuucayay kan inuu ugu rukuuco haddii ula jeeda wuu ku gaaloobayaa haddii kaloo iska yar tacdiimaan iyo weynaanu waa ficil xaaraana oo aan loo baahnayn sidaa daraaddeed baa culimmadu waxay yidhahdaan masalan dee qofka marka la salaamayo haddii masala qof fadhiya aad salaamayso inaad ku foorarsanne inaad masala ama u fadhiisato ama qofkii kale uu soo kaco oo dabeetana idinkoo sidaa isu salaantaan ayaan wanaagsan intaad ku foorarsan lahayd walaa tasixu ma ansaxaysa riddatu sabiyin wa majnuunin ma ansaxayso waa mukrahin iyo mid la qasbay oo walow irtada hadduu ridoobo oo fa junna dabeetana uu waasho lam yuqtal fii junuunihi waalidaa lagu dili maayo waxau sheekhu leeyahay qofka murtad noqonaya waxyaalaha aan soo sheegnay murtadka ku noqonaya waa qofka mukallafka ah ee mukhtaarka ah macnaha baaliqa ee caqliga leh ee doortay mar haddaan sidaan nidhi sabi isaga riddadiisu ma ansaxayso mid majnuuna riddadiisa iyo gaalowgiisu ma ansaxayaan maxaa yeelay wax takliifa ayaanayn ahayn markaa hadday hadal gaalnimaa ku hadlaan iyo hadday ictiqaadiyaan toona yani iyaga riddadoodu ma ansaxayso macnaha waxaa looga jeedaa xukmu ridda dee fol ma hadal wax macsiya way sameeyey kii waala wuu sameeyey kii yaraana wuu sameeyey masalan hadduu waxyaalihii aan soo sheegayna yidhaahdo laakiin xukunkii riddadu ay lahayd ayaan meesha ka imanaynin walaa mukrahin walaa riddatu mukrahin mid la qasbay isagoo qalbigiisuna iimaanka ku xasiloon yahayna ma ansaxaysa gaalnimadiisu ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan sida camaar ibnu yaasir oo rasuulka u yihi yaa rasuul allah igamay suulin ilaa yo adiganaan wax kaa sheegaysa iyo cadaabiyan adigaan wax kaa sheegay buui sideed qalbigaaga ku helaysay buui de qalbiga iimaankiibu ku xasiloona hadday kugu celiyaan ku celi buui waxau sheekhu uu yidhi haddii uu ridoobo qofkii aanu toobadna keenin dabeed waasho fajun ilaahayba dee uu waalo lam yuqtal fii junuunihi lagu dili maayo waalidiisa maxaa yeelay inuu dee wax kala garto oo islaamnimada usoo noqdo ayaa laga yaabaa wlmadhabu sixatu riddati sakraani kii sakraanka ahaa riddadiisa inay ansaxaysa wey iyo waislaamihiiba waxau sheekhu leeyahay ninka sakraanka la yidhaaho sakraan waxa weeye waa kaa isa sakraamiyey isagu riddadiisu waa ansaxaysaayo kii isagu ama kiniin ka dhargay ama khamri cabbay ama wax kaloo lagu sakraamo cabbay ee dabeedna sidaa ku waashay hadduu erayadii riddada ahaa qawlashii lagu ridoobaya ama falalkii lagu ridoobaya hadduu la yimaado riddadiisu isaga waa ansaxaysa sidii furiinkiisa iyo tasarufaadkiisa kale oo dhan waanataynu soo tilmaamaynay dee shaaficiyadu inay halkaa ama fuqahada in badan ay kaga taqliidiyeen o dhahan aan ku adkayno shawkani iyo rag fara badanina ay diideen oo ay yidhaahdeen qofkani macsiyadanuu sameeyey ilaahay xad buu u yeelo waa xadkii un in laga jaro war qofka aan mukallafka in caqligiisa la qaadin markay inaan ku kordhininoo inagu aynaan wax kala saar saarin waislaamihi islaamnimadiisiina waa la aqbalaya marka uu riddadii ka noqday xil isla xilligii isagoo sakhraansan hadduu ridoobo haddana islaam waa la aqbalaya islaamnimadiisa riddadiisa wa tuqbalu shahaadatu waa la aqbalaya markhaatigii biriddati laga markhaati kacay mutlaqan iyadoon la kala qaadin waqiila waxaa la yajibu tafsiilu kala saarid ayaa waajiba facala alawali ka hore haddaan ku socono low shahiduu bihi biriddatin hadday ka markhaati kacaan fa ankara uu diido xukiya bishahaadati baa lagu xukmin ee falow qaala hadduu yidhaha kuntu mukrahan baan ahaa waqtadadhu ay keenta qariinatun wax la xidhiidhay ka asri kufaarinba weyne sidiqa biyamiinhi baa loogu rumayn wa ilaa haddii kale falaa loogu rumayn maayo walow qaalaa hadday yidhaahdaan lafada wuxuu ku hadlay lafda kufrin buu ku hadlay faddacaa dabeedna ikraahan uu sheegto sudiqa mutlaqan iyadoon la kala qaadinba waa loo rumayn waxau sheekhu yidhi waxaa la aqbalayaa markhaatiga laga markhaati kacay riddada iyo gaalowga mutlaqan calaa wajhi liطlaaq iyadoon waxba la kala saarin iyadoon waxba la kala saarin oo aan wuxuu ku gaaloobay iyo waxaa la sii eegeegin ayaa la aqbalayaa maxay leey riddadu dee waa shay khatar badanoo dee qofkan markhaatiga ku kacayaa wuxuu hubsaday ayuunbuu markhaati ka kici karaa qiil baa wuxuu leeyahay yajibu tafsiil may waxa waajibaya ninka shaahidka in la weydiiyo maxaa yeelay malaahibtii culimadii wixii lagu gaaloobayay waa isku qabteen marka bal waxaan si loola hubsado marka tiga waa in tafsiil la weydiiyaa waxa riddada la ilaa xukunkeeduna waa shay weyn oo waa in loo dadaalaa marka saas ayay culimo badan oo shaaficiyadiina qiilkaas ayay u bogeen oo yidhahdeen huwa almadhab alladii yajibu alqaطcu bihi inahu lmacruufu caqlan wa naqlan buu asnawina yidhi waa shayga waa ka caqli ahaan iyo naqli ahaanba macruufka kuwa ku wanaagsan daba wuxuu sheekhu leeyahay facalala weli qowlka hore haddaan ku soconno oo shuhuudda riddada mutlaq ahaan iyagoon waxba tafsirin in la aqbalaya haddaynu ku soconno low shahiduu hadday labadii iyo wax ka badanya biriddatin ay ka markhaati kaan odhe ninkaasi wuu gaaloobay waxbana madaxaasi ku gaaloobayna may odhan fa ankara isagiina waa diiday xukima bishahaada markhaatigaasaa lagu xugmino dee wixii riddadu ahayd baa la maray inkaarkiisaasina ma anfacayo waa inuu wixii islaamnimada ku noqonayo uu la yimaada waaya haddaba haddii uu yidhaahdo waxaan ahaa mukrahan baan ahaa buu yidhi markaa riddadan ay sheegayaan mukrahaba mid la qasbay baan ahaa buu yidhi waqtadatu qariinatun wax qariinoo la xidhiidhay xaaladda ayaana tusinaysa ka asri kufaarin ninka dee gaalaaba haysatayo isagoo u sujuudayaanu arrinay kiniisadii u cusu gaabinaya dee waa waa ninkanu nin laqafaasho la haystuu ahaa sudiqa biyamiinihi markaa dhaartiisa ayaa loogu rumayno mar haddii qariina meesha soo gashay saasaa loogu rumaynaya isagu ma la dhaarin waa ilaa haddii kale wax qariinaahiba ma jirto wax alla wax qafaalasha iyo wax haysta iyo wax qasay midna ma jirin falaa loogu rumayn maayo qawlkiisaa loogu rumayn maayo gabadhii aanu la aqalgelin dee waa kala dhaqaaqeen waxaana la odhanuun la kaalay wixii aad ku islaamaysay walow qaalaha hadday yidhaahdaan masalan labadii markhaati waxay yidhahdeen wuu ridoobay ma odhanee lafada lafda kufrin bay hadal gaalnimo ku hadlo ama ficil gaalnimo se fadacaa ikraahan wuxuu uhi waa runoo hadalka ay sheegayaan waan idhi falkaa ay yidhaahdeen waan sidhi laakiin waa lay qasbay sudiqa dhaartiisa ayaa loogu rumayn mutlaqan kala qaadlaanba qariina iyo duuna qariina hadday qariina jirtay haddana qariina jirta mutlaqan marka la yidhaahdo waxaan idhi ama saabiq baa fasira ama laaxiq ama tafaasiil hore oo soo martay ayaa laga idlaaqaya ama tu soo socota marka imika mutlaqan biqariina wa biduuniha bay ka dhigantay oo way noo soo hormartay maxaa yeelay markhaatigii muu beeninin markhaatigii dee muu beenin wuxu uhi waa runtood laakiin sidaan ay ahayd buuli walow maata hadduu dhinto macruufun bilislaami mid islaamnimada lagu yaqaanaa dhintay can ibnayni labayna buu ka dhintay muslimiin faqaala axadumaa midkood baa wuxuu uhi irtada waa ridoobo fa maata kaafiran buu ku dhintay fain bayana hadduu caddeeyo sababa kufrihi lam yariu ma dhaxlayo wanasiibuhuna fay-un weeye wakadaa in adlaqa hadduu idlaaqana waa lamid fi ladhari waxau sheekhu leeyahay haddii uu dhinto nin islaamnimo lagu yaqaanay ayaa laba inanoo muslimiina ka dhintay faqaala axadumaa labadii inan baa midkood wuxuu yidhi irtadda abaayo waa ridoobay famaata kaafiran gaalnimo ku dhintay kii kalena wuxu uhi waxba kama jiraan fain bayana sababa kufri kan gaalnimada sheegaya hadduu caddeeyo wuxuu ku gaaloobay wuxu uhi wax gaalnimo keenaya ayuu ku hadlay sanan buu u sujuuday lam yarihu ma dhaxlayo wa nasiibuhu fay-un nasiibkii maalkii dee way kala badhanayaan unuu lahaayo isagii ma dhaxlayo waayo dee murtadka lama dhaxlay isagu iqraarkiisii wuxuu ahaa inuu ridoobay nasiibkii markaa isagu heli lahaa dee fayo baytulmaalka muslimiinta ayuun baa lagu daray wakadaa nasiibkiisu fay buu noqonin adlaqa hadduu idlaaqo sababta gaalnimada aanu caddaynin fil adhaari haddaan qaban hayla qofku dee gaalnimo ayuu qirayo wixii iqraarkiisaasi uu keenaya ayuun baa lagula dhaqmo wax dhaxla ma yeelanayo waa xataa haddii aanu tafaasiilin watajibu waxaa waajibaya istitaabatu lmurtadi wاlmurtadati kii ridoobay iyo tii ridoodayba in tooba laga dalbo wa fii qowlin tustaxabu waa la suneeya kalkaafiri wa hiya fi lxaali waana isla waktiga wa fii qowlin ثلاثة صدح شوي ثلاثة أيام صدح مع المدوي فإن أصرا أدي أي كواد كيستان قتلا ولا الدليل وإن أسلم هذو سامنا صحة وأن صح يا وتركه ولا قتي وقيل واحد لا يقبل إسلامه لما أقبل إن ارتد إلى كفر خفي هذو قالوا بي كزنادقة إيه وباطنية بوي وعو شيخ لا يهي وحواجب آه qofku markuu ridoobo ee islaamnimada ka baxo waa in toobad la weydiiyaa murtadkii iyo murtadadii intaan la dilin maxaa yeelay dee labadan qof laba qof oo muxtaramiin ahoo islaamnimada ku dhowrsoon bay ahaayeen waxaa laga yaaba dee balaayo kale ilaahay inuu bixiye bal waa in istitaabo la weydiiya oo la yidhahdaa toobadkeena marka waa waajib buu yidhi qawlna wuxuu leeyahy tustaxabu may waa iska sunan kalkaafirin aslihi si gaalkii asliga ahaayoo kale ay toobadkeenkiisu ay iska wanaagsanay ayun bay sunna isaga tahay haddii lagu bilaabana markaba way iska bannaantay buu leeyahy haddaba wahiya wuxuu leeyahy sitaabadii fil xaali hadda ayaa la weydiye haddaa la odhan toobadkeen haddii uu markaa toobadkeena haddii kale waa la dili maxaa yeelay dilka ka ratibmaya waa xadoo xadna lama dibdhigo qawlna wuxuu leeyahay may waxaa loo kaadin alaaata ayaba saddex maalmood ayaa loo kaadin oo loodhan bal ka soo fikir waa yahay fain lam yatub ninkii iyo gabadhii may toobad keenin bal asaraa gaalnimadii ayay kusii adkaysteen qutilee labadoodaba waa la dili haya rasuulku wuxu uhi man badela diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila wain aslaama hadduu islaamo mid kasta oo raggii iyo dumarkii ka midi saxa islaamnimadiisu waa ansaxaysaa markuu labada shahaado la yimaado hadday shahaataan waa la aqbal waa turika waana laga tegayaa qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahum maa qad salaf waa loo dhaafi wixii tegey haddii markaa ay ka soo noqnoqdaan ay wadaan dee tacsiir iyo ganaax kale ayaa loo raacin qiil baa wuxuu leeyahay laa yuqbalu islaamnimada islaamuhu lama aqbalay in irtada ilaa kufri khafiyin hadduu gaalnimo qarsoon u ridoobay oo waxaanu islaamnimada uga tegay gaalnimo qarsoon ay tahay lama aqbalayo oo waa maxay ka zanaadiqatin boqolada zanaadiqada la ydhaah waa qarandiinnaba haysanin ama waxay uga qolo islaamnimadana muujinaysa gaalnimadana qarsanaysa oo dee halkaa munaafiqii bay iskaga dhowaanayaan kaasi wixiisuba de waxaa iska qarsoonoo isaga laga aqbali maaye buu leeyahy wa bainiyatin iyo qolada bainiyada la yidhahdo firqada bainiyada la yidhaahdo oo waa qolaa iyanala qur-aanka daahir iyo bain buu leeyahy ujeeddadu waa bainka ayaa loo jeedaa ee daahirka loogama jeedo markaa bainiyadana dee waa kooxda ibn carabiya baa ka mid aho haddaad tafaasiirta ay qur'aanka ay saaraan waad fajacaysaa waxaynaan arag oo inaan maqal bay ku fasirayaan an tadbaxuu baqara caaisho inay gowracdaan yacni hal alliyaaliyo halkay doonaan bay ula kacayaan wax alliyaaliyo wixii qalbigooda ku soo dhaca ama ay rumaysan yihiin ayay ayay ayay ku fasiraan yani waxaa qaarkood wax ka soo qaata altafsiir walmufasiruun kitaabka la yidhaha baa wax badan ka soo qaata ciddii u baahanay kitaabkaasay ku noqon doontaa markaa qolada baatiniyada la yidhaahdo ayagana dee waxoodii ba iska wada baatinkaas oo laga aqbali maayo qudhown ha laga jaro culimaduna e waxay markaa xataa ashaaciradu waxay qabaan dee in nusuustu ay dawaahirkoodaa tahay masalan cibaaro aada u wanaagsan waxaa lahaa camr annasafi sheekh la yidhaha caqiidadiisa annasafiya la yidhaahdo ayaa maqaal aad u wanaagsan oo ku lahaay wa nusuusu calaa dawaahiriha nusuusta daahirkeedaa lagu wadayaa buu yidhi waalcuduulu ilaa macaani yaddaciiha ahlu lbail ilxaad ayadoo daahirka laga leexdo oo ilaa macaanin macnayaa loo leexdo yadaciiha ahlu lbail dadka ahlubaailka ay sheeganayaan ilxaadu waa ilxaadka ilaahay sheegaya wa waladu lmurtadi murtadka ilmihiisa in incaqada hadduu guntama qablahaa riddada ka hor ow bacdahaa ama dabadeed waaxadu abaweyn labaysa aba midkoodna muslimun uu yahay fa muslim weeye ow murtadaani hadday ihiinna fa muslim weeye wa fii qowlin murtadun weeye wa fii qowlina kaafirun asliim weeyan bal qultu waxaan idhadaa nawawi aldhar murtadun weeye wa naqala alciraaqiyuunana waxay soo rareen alitifaqa calaa kufrihi in laysku waafaqsan yahi wallahu aclam waxau sheekhu yidhi ilmihii murtadku in incaqada qablahaa riddada ka hor hadduu guntamay ow bacdahaa ama dabe riddadii isagoo ayuu guntamay ilmihii waxadu abaweyhi muslimun aabbayaashii mid ka mida asalkiisana islaamun baa soo gelaya aabihii aabihi aabiye aabbayaashii asalkiisa usuushiisa ayaa mid ka midi muslim yahay fa muslimun ilmahaasi waa muslimo dee waxa la raacinaya un kaa muslimkaa islaamnimadaasumaa la qallibaya aw abawow murtadaan hadday laba murtad noqdaanna fa muslimun muslim weeyaanoo dee mar hadday islaam ahaan jireen islaamnimadii unbaa wax kaga sii hadan yihiino ilmahaasna muslim buu noqon qowl baa wuxuu leeyahy huwa murtadun mar hadday ayagii dhaliba ridoogaan ayaguna hala raaciyo waa murtad qawle wuxuu leeyahay kaafirun asliyun waa gaal asliya buu leeyahy isagu nawaawine wuxuu idhi waxaan al adharu murtadun waa murtad mar haddaan usuusha aabbayaashii muslim ku jirin wanaqala alciraaqiyuuna culimada inta reer shaaficiyada raggooda ciraaqiyiin tahay waxay soo rareen alitifaaq calaa kufri gaalnimadiisa in laysku waafaqsan yahay wallahu aclam wa fii zawaali milkihi haddaba milkigiisa suulidiisa can maalihi bihaa riddadu kasle aqwaalun baa ku sugan adharuhaa waxa weeye in halaka murtadan hadduu ridoobo baana waxa addaayay zawaaluhu bihaa riddadii inuu ku suulay wain aslama hadduu islaamana baana waxa addaayay annahu lam yazal inaanu suulin wa cala alaqwaali qowliyaalka haddaan ku socona yuqdaa minhu waxa laga gudi daynun lazima qablahaa dayn ku laasimtay horteed wa yunfaqu calayhi minhu waana laga nafaqayn walasaxuna yalzamuhu waxaa waajib ku ah qurmu itlaafihi wuxuu dilay in laga magdhabaya fiiha intaa uu murtadka yahay wa nafaqatu zawjaatin dumar nafaqooyinkoodna waa laga bixin wuqifa la joojiyey nikaaxuhunna iyo wa qariibin mid qariiba waxau sheekhu leeyahay murtadka xagga guurkiisa waynu ka soo hadalnay oo qofku marka uu ridoobo gabadha hadduu mehersaday oo aanu la aqalgelin waxaa la yidhaha tanajasat ilfurqa waynu soo marray waa kala dhaqaaqayaan waynu dib u mehersadaa markii lagaba soo dareero loo soo mehelay kadib hadday mid isqabsadaan uu diinta caayo ama nebiga waa kala dhagaa mar dambe un ha loo fadhiisto oo weligeedii hala weydiista wey kaa horena waxba kama jiraan meherkiina kala barh bay yeelan haddii u aqalgalay oy is arkeen waataynu soo tilmaannay madhabu shaaficiya walxanaabila waxa weeye in haddii intaanay cadadbixin uu soo islaamana in nikaaxooda daa'imayo haddii uu soo islaami waa inay kala dhaqaaqayaan labada madhabee kalena waxay qabaan tanajasat ilfurqa inay markaba kala dhaqaaqayaan oo nikaax jadiida loo baahan yahay halkanna maalkii buu inooga hadlaya bal xoolihii murtadku lahaa ninkaa diinta ama ilaahay ama nebiga caaye ee ridoobay ee diinta ka baxay bal hadda xoolihiisii siday xaaladdeedu noqonayso wa fii zawaali milkihi milkigiisii inuu ka zuulayo can maalihi xoolihii uu lahaa bihaa riddadii inuu ka soo aqwaalun culimmadu waa isku qabteen qowl markaba uu ka zuulayo iyo ka zuuli maayo ka saddexaadna waxa weeye adharuha qowlashaa waxa ugu daahirsan in halaka murtada bal ninkii waa dee loo kaadino waa loo yeedhay waar islaam baa loona toobad baa la weydiin in halaka murtadan hadduu isagoo sidii u gaala dhinto baana zawaaluhu waxa caddaatay maal inuu maalkiisa milkigiisa ka baxay bihaa riddadii isagoo sidii u riddaysan hadduu ku dhinto xoolihii uu lahaa milkigoodii waa ka baxeen milkigiisii xoolihii waa ka baxeen oo dadkii dhexlayay ma dhexlayaane bangiga muslimiinta lagu shubaya wain aslama hadduu islaamana baana waxa caddaaday annahu lam yazal inaanu ka suulin haddii uu soo islaamina milkigiisa halkii buu jiraya wa cala alaqwaal haddaba qowlyaalka haddaan ku soconno yuqdaa minhu daynun lazima qablahaa wixii dayn hore lagu lahaa ninkaa ridoobay xoolihiisa waa laga bixin maxaa yidhaha haddii milkigiisa la idhaha waa jooga ama waa mawquuf waa iska cadi haddii la idhaha waa zuulaynaa dee mawdka riddadani mawd kama darra oo qofku xataa hadduu geeriyoodo isagoo xoolihii ay ka milki wareegeen baa laga bixinaya dayntii lagu lahaa markaa riddadu laa taziidu cala almowt daynun lazima qablahaa dayntii horteed timi wa yunfaqu calayhi isagiina waa laga nafaqayn minhu maalkiisaasaa laga nafaqayn oo waxaa laga soo qaadayo dee mu-anu tajhiizkii maydka oo kalun baa laga soo qaadaya maydkii dhintayba saw qarash yaroo markaa uma baahnayn waxaa la siisiinayana mu'anu tajhiizun baa laga soo qaadaya illa waa ninkaa kafantii loo soo iibinaya la dilaya hadduu toobad keeni waayo walasaxu yalzamuhu qurmu itlaafihi fiihaa asaxna waxa weeye inuu ku laazimayo qurmu itlaafihi fiihaa wixii masalan uu dilay magdhowgiisuna waa ku laazimay fiihaa riddada waa ku laazimaysa iyana leeya asax waxa weeye yalzamuhu qurmu itlaafihi wuxuu dilay ila waxaan wixii ka horreeya maalkaa laga bixinayaa laakiin fiiha riddada dhexdeedii waxa uu dilay isagaa magdhowgiisa laga rabaa ونفقات زوجات ونفقة زوجات وقف النكاح هن وقريب dumarkii la joojiyey guurkooda ee masalan dee madkhuulaadka ahaa iyo qariibkii ay nafaqadiisu markii hore waajibka ku ahay isagaa laga doonayay ku laazimay maxaa ila waa xuquuq isaga ku xidhan aaniga asax gorjan wuxuu leeyay war nink waxba uma haysan wixiisiina laga joojiya waxba ku waajibi maayaan waidaa waqafnaa markaan joojino milkahu fatasarufuhu tasarufkiisu in ixtamala alwaqfa hadduu joojin aqbalayo كعتق إياه وتدبير إياه ووصية بوينا موقوف ولا جوجين إن أسلم حضي سنة نفذ وفلي وإلا هذه كلا فلا مفليو وبيعه إيه بكيس إياه وهبته إياه ورهنه إياه وكتابته لباطلة وإيه وفي القديم موقوفة ولا جوجين وعلى الأقوال قول لك هدان كسعنا دمانته يجعل ماله عند عدل أيالا دي وأمته أدون دي سنة عند امرأة ثقة إياه لوريب ويؤدي مكاتبه wuxuu u gudayaa an nujuuma xoolihii ilal qaadii buu u geyn waxau sheekhu leeyahay haddaynu markaynu milkigiisa joojinno qowlkii adharkaan ku soconnay idhaa milkigiisii waa mawquuf wixii u lahaa ninkii waa tasarrufo waxbuusan sameeyey dabeed seebaa la odhan tasarrufkii kala qaadoo waxau sheekhu leeyahay in ixtamala alwaqfa haddii uu tasarrufkaasi aqbalayo joojin haddii tasarrufkaasi mid la joojin karayo oo bal intay xaaladiisu dhinacuunu dhici karta sharci ahaan haddii wax la joojin karaya iyo tacriiq aqbalaya waa maxay waa cidqiga xorayntii tadbiir addoonu dib dhigay wuxuu dardaarmay intaba sharci ahaan waa la joojin karaa oo cidqigii waa la joojin kara waxa la odhan kara bal muddaha la joojiyo tadbiirkina waa la wasiyadiina waa la mawquufun waa la joojin laazimidiisii iyo socoshadiisii in aslama hadduu islaama nafada wuu fulaya wa ilaa hadduu murtadnimo ku dhintana falaa ma fulayo wixii aan aqbalayn haddaba joojin buu halkaa noo gala wuxu uhi wa baycuhu iibkiisi wuxuu iibiyey wa hibatuhu wuxuu hibeeyey wa rahanuhu wuxuu rahan dhigay wa kitaabatuhu iyo addoonku kitaabiyey intaa midnaba tacriiqiyo joojin ma aqbalayo iibkii hala joojiyo halkaa mucallaqa ahaad ma aqbalayo imaa inuu sidiisaa ku socday in la fasira waxba kama dhexeeya hibadiina waa la mid rahankiina waa la mid kitaabadiina waa la mid oo lama joojin karayo baailatun baatil weeyaanoo wuxuu ku dhisan yahay inaan cuquudda la joojin karin waa jadiid qadimna wuxuu leeyahy mawquufatun waa la joojino cuquudda waa la joojin karaa buu leeyahy hadduu islaamana sixadeeda la xukmiy haddii kalena xukumin maayo wa cala alaqwaali qowliyaalka haddaan ku soconno dhammaantood yujcalu maaluhu maalkiisii maca cadlin cinda cadlin nin caadiloo ilaaliya loo dhiibi xoolihiisii markuu qofku ridoobo waamatu addoon hadduu lahaana waamatuna cinda imra'atin hiqa gabadh hiqa ah ayaa loo dhiibay ama qof yacni maxramkeeda ah addoonuu kitaabeeyey hadduu jira xagguu xooli geyn ilan lama joojin kari maaye wa yu'addii oo ka horreeyey masalan ka horreeyey labaatan odhe baatil weyn haddii kale wa yu'addii mukaatabahu mukaatabuhu kii uu kitaabeeyey uhi haddaad intaa keento xor baa tahay annujuuma nujuumta waktigana waa laydhaa xoolaha lagu kitaabeynaya waa laydhaa hadda waa xoolihii xoolaha wuxuu gudayaa ilal qaadi qaadiguu dhibi oo xidhan ninkii kitaabeeyey dee waa ridoobo oo kaa inkaartu ku dhacdaye xoolihii igu lahaana waa kuwaase qabo markuu xoolaha iska dhammeeyo ayuu dabeetna xoroobaya wallahu aclam kitaabu zinaa zinadii ayuu u kitaab yahay markaa shayga zinada la yidhaahdaa waxaa weeye isu tagga ah ragga iyo dumarka aan isu xalaasha ahayn ay isu tagaan ayaa la yidhaahdaa markaa dembiyaalka kuwa ugu xun ayuu ka mid yahay dadkii diimaha lahaay oo dhammina waxay isku waafaqeen xaaraannimadiisa diin lagu xalaaleeyeyna ma jirin sidaa daraaddeed ayaa xadkiisu uu ugu adag yahay xuduudda maxaa yeelay sharaftii iyo nasabyaalkii ayaa intaba uu waxyeello ku yahay oo cirdigii iyo sharafdii dadka ayuu dhaawacayaa nasabkii iyo xigtinimadoodii iyo abtirsiintoodii ayuu isdhex gelinayaa markaa ilaahayna wuxuu idhi azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda gabadha sinaysata iyo ninka sinaysa mid walba waxaa ku dhufataan boqol jeedal waa marka ay yihiin dad aan meher hore iyo reer hore soo yeelanin waxaa jirtay aayad qur'aan ah oo sida ay sheegeen mufasiriin badan ay ka mid ahayd suuratu laxzaab oo xukunkeediina uu baaqi yahay laakiin lafdigeedii la nasaxay washaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhum albatta leeyahay ka meel hore soo maray iyo ta soo martay markay zinaystaan labadooda rajmiya oo dhagax ku dila taa suuratulaxzaab bay ka mid ahayd lafdigeedii iyo akhriskeedii ayaa la nasaxay xukunkeedii laakiin waa baaqi rasuulkuna sala allahu alay slam ninkii maacis la odhan jiray waa rajmiye gabadhii qaamidiyada la odhan jirayna waa rajmiye oo dhagax ayuu ku dilay inkastoo maanta yacni xukunkaa kitaab walba inoogu cad ee qur-aankii inoo caddeeyey ee sunnuhu inoo caddeeyey ee kutubtii fiqaydii culimmadii islaamka oo dhammi ay isku wada waafaqeen maanta uu muran iyo hadal fara badan la geliyey oo la tilmaamay in la dhaafay amaba inuu yahay naxariis darro iyo waxaan bini-aadminimada ku habboonayn tasina ay tahay mid ciddii sidaa ku dhawaaqda ama rumaysa ay tahay mid ku gaaloobaysa oo kaga hor imanaysa diinta midda labaad waa isku mid azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidu minma minhumaa mi'ata jalda ayaddaa ilaahay leeya boqolka jeedal ku dhufta iyo aqiimu salaata waatu zakaata sakada bixiya iyo salaada ooga labaduba waxa weeye waa amaro ilaahay uu ina faray oo laynooga baahanyay inaynu fulino markaa laba xugun ayay zinadu la gaar tahay mid weeyaane markhaatigeedu waxa weeyaan afar afar nin ayuunbaa ka markhaati kici karaa oo weliba in alaabtoodu isku jirtay labadaa qof ee kala sinaysanaya ka markhaati kacaya yacni sida loo adkeeyey sharafda iyo dadka in nasabkooda iyo sharafdooda la dhowro haddii ay sidaa u caddayn waayaan waxna sheegaanna ayaga ayaa siddeetan jeedaba xadulqadafa lagu dhufanaya xataa hadday saddex arkaan oo mid afraad la waayo saddexdoodaaba waxaa lagu dhufanaya xadulqadafkii iyo boqolka jeedal ayay la wadaa ayay ku gaar tahay daba sheekhu isagoo inoo sheegaya xaqiiqada sharciga wuxuu idhi iilaaju dakari xubinka labka oo la geliya bifarjin xubin dhadig muxaramin muxaramun kaasoo la xaaraam yeelay licaynihi yacni ilaajintaa daraaddii loo xaaraam yeelay khaalin farjigaasoo ka maran cani shubhati farjigaasoo mushtahan mid la ishtiheeyo dabci ahaan loo doono ah yuujibu alxadda xadka ayuu waajibiyaa kaas waxa uu sheekhu leeyahay haddii aad doonaysa zinada xadka waajibisa waxa weeye ilaaj iyo gelin dakarka iyo xubinka labka ee ragga oo la geliyo bifarjin xubin dhadig xubinkaa taranka ee dhadiga la geliyo ayaa la yidhaahdaa markaa haddaba farjigaa marka ay la gelinaya ay ka zina xadka uu ka waajibayo ayuu dhowr qayd inoogu xidhay wuxuuli dakarkaasoo la geliyo bifarjin farji dumar farjigaasoo muxaramun muxaramin la xarimay maxaa loo xarimay licaynihi yacni ilaajkaa iyo utegiddaas ayaa loo xarimay cayn ahaantiisa ilaajkaa cayn ahaantiisa ayaa loo xarimay khaalin cani shubha kaasoo weliba ka khaali ah shubha iyo ismoodsiiskii xadka ridayay mushtahankaasoo dabci ahaan loo doono oo farji la doono ah macnaa dee qof aadamiyoo nool ah ilaajinta iyo utegidda noocaas ahi yuujibu lxadda xadkii ayuu waajibinayaa xadka oo dee boqolkii jeedal iyo sanad in la masaafuriye ah haddii aanay guur hore soo marin iyo in dhagax lagu dilo ah haddii uu qofku guur hore soo maray sida naska iyo